khasaarihii loo geystay cadowga inta lagu guda jiray howlgallada guulaystay waxa ay keli yihiin waxaa ka geeriyooday oo maaragta ka bakhtiyey saddex kun oo maleeshiya dhaawacyada gaarayna waa saddex kun iyo toddoba boqol oo maleeshiya oo qaarkood dhibaatada gaartay la daalaadhacaya godad ay ku dhuumanayaan dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta dowladda federaalka soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guulaystay ku bixisay sidii loo curyaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta ah xukuumadda ayaa hirgelisay bishii oktoobar xarun wicitaan oo bilaasha oo shacabka soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baad ah looga qaado xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasab ah iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba tallaabadan ayaa suuro gelisay in la helo xuuraan muhiima oo dowladda u sahlay inay qaadato go'aanno lagu dhabarjebinaayo khawaarijta dowladda federaalka soomaaliyeed ayaa ku guulaysatay inay xirto wax ka badan laba boqol iyo konton xisaabaad oo ka furnaa ilaa iyo afar bangi oo kala duwan sidoo kale waxaa la xanibay in ka badan toddobaatan telefoon oo lacagaha baadda ah shacabka ay uga shuban jireen shacabka ayaa sidoo kale ku soo wargeliyey dowladda xaruumo kumeel gaar ah oo ay khawaarijta lacagaha ku qaadaan oo loogu yeedho shacabka goobahaas ayaa sidoo kale dowladda si deg deg ah ku xuraysay oo cadowga laga nadiifiyey dowladda federaalka soomaaliya ayaa qiraysa in dagaalka dhanka dhaqaalaha laga sameeyey ayna xaqiijinaysa hoos u dhac weyn oo ku yimid awoodaha khawaarijta iyo iyaga oo xaalado aad u adag ku sugan dhanka maaliyadda haatan wakhtiga la joogo taas oo keentay inay bixin waayeen soddon doolar oo maaragta ay siin jireen maleeshiyaadkooda muddo afar bilooda